magacaygu waa jenaraal cabdi ashkir jaamac maanayaha guuda garoonka aadan cabdulle muqdisho
waa tahay maxaad rabtaa marka maaraya inaad nala wadaagto qaybaha bulshadana aada gaarsiiso
waxaan rabaa inaa idinla wadaago qaybaha bulshada ee kala duwan meel walba ay joogaan ama ay ka dhegaysan karaan idaacada qaranka soomaaliyeed reega muqdisho in garoonka aadan cabdulle saldhiga booliska garoonka uu hayo alaab aad tiro badan oo sin oo yaryar oo buuxda oo kala duwan alaabtaas oo dad ka dhuntay dad ama garoonka ka dhoofaya ama ka soo degaya iyo ka dhuntay alaabtaas waayahay goormee waaye marka maxay maxayse tahay alaabtu
alaabtaasi waxa atamiyad gaar ah lagu soo koobi karo maaha nooc walbay leedahay haye boorsooyin xiran boorsooyin xiran baa u badan waxaa u badan bundado xiran waxaa waxa wax aan ku jirin oo dad ay qaadan lahaayeen ma jirto nooc walba waxaa ku jira laabtoobyo waxaa ku jira dhar waxaa ku jira nooc walba alaab ganacsi nooc walbaa ku jirta alaabtaasna waxay taallay muddo dheer qaar baa yaallay hadda ka hor baan dadka u baaqnay inay soo doontaan dadkii qaar baa u yimid wixii kaloo kasoo haray waa la dhigay laga bilaabo muddo dheer ilaa maantay oo aan kula hadlay inta udhexaysa alaabtaasi yyyyyay dadku hilmaameen dad soo degaya ha ahaadeen ama kuwa dhoofaya ha ahaadeen dadka xogogaalka u ahna waxay leeyihiin alaabtaasi waxay u badan tahay alaab diibaal ah oo dad loo dhiibay ama loo soo dhiibay amase dad ku socotay oo ay dadkaas soo doonan waayeen waa tahay sidaan arki jirnay alaabuhu intooda badani waxyaaba caddeen waa hayaa boorsada ama agabka markaa la wado lagu dul qoraa miyaanay jirin wax contacti ah oo ku dul qoran
wax ku dul qoran ma jiraan haddii lahayn lahaa waxay ahaan lahayd wax aada u fiican waayo dadka ku qoran baa la wici lahaa waa laga caawin lahaa siday waxooda ku heli lahaayeen wax ku qoran male waa boorsooyin xidhan maalin walbana waxaa laga soo qaadaa meelaha ama wax lagu hilmaamo ama meelaha ma garanaysa ay wax ka soo degaan baa laga soo qaadaa marka waxaana hubaala dadkii lahaa inaysan micina inay meelay alaabtaasi ku dambaysa ay la-a yihiin marka waxaan rabnaa in ama durada ha jireen oo qaraabadooda kale oo warkaad maqasha ha gaarsiiyeen amase gudaha ha joogeen ama gobolada ha jireen laba teleefon oo uu leeyahay saldhiga booliiska garoonka muqdisho in aan aanu u yeerino kadibna dadku ay halkaa la soo xiriidaan oo ama ay qaraabadooda usoo dirsadaan amase iyagu ay soo doontaan iyaga oo sheegaya caddaymaha lahaanshaha waxa ay leeyihiin iyo waxa ugu jira meesha waa tahay xagga amni ahaan alaabahaasi ma xaqiijiseen
amni ahaan waa xaqiijsan yihiin alaabadaasi waa inta badan waxay u badan yihiin wax garoomo kale kasoo dhoofay oo lasoo weriyey ama waxa inta baaristii caadiga ahayd oo loogu talagalay ama ey ha uriyo ama iskaana ha mareen oo baaristii rasmiga ah inta maray markaa gudaha ka soo noqday marka waa alaab aan hadda aana shaki ka qabin maqsin bayna ku jirtaa waxaana jeclaan lahayn muddo cayiman oo ilaa afartan cisho shan iyo afartan cisho in dadkaasi inta lagu wargeliyo ay kusoo doontaan waxooda haddii laga samro waxay noqonaysaa in mas-uuliyiinta garoonka ay go-aan kale ka qaataan waayo waxaaba lala-yahay meel lagu qaydiyo lagu hayo waa tahay wax horey u dhacay miyaa mise waa markii ugu horreysay oo arrinkan aad bulshada la wadaagaysaan
horey way u dhaceen oo hadda ka horba idaacaddaan ka sheegnay dad badan baa waxooda soo doontay banaankaa la soo waray dadkii wixii ay ka aqoonsadeen oo oo i sheegteen waa la siiyey wixii wax sheegto la waayena in la celiya noqoto hadda intaan hubo saddex sannadood iyo afar sannadood alaabta allaa ku jirtay marka ammaanadaasna aad baa loo adkeeyo waad arkaysaan sida sabigu iyo hay-adaha ammaanka oo kaleeto ka shaqeeya ay u xasileen alaabtaas waxaa ku jirta alaab lagu yidhi afar sannadood way taal saddex sannadood laba sannadood maanta u dambaysay waa waa waxayse soo gaaray soo gaaray marka saliga laftigiisaa cabasho ka qaba meelaan geyna ma hayno oo way naga buuxsameen bay leeyihiin
waa tahay maaraya aad baad mahadsan tahay hataa waxaa ku jira dahab baa laleeyahay dahab baa ku jira dumarku ay xirtaan dahabka dumarku xirtaan baa ku jira dar dumar baa ku jira marka waxaan codsanaynaa dadku inay la soo xiriiraan telefoonka aan raba hadda inaan kuu yeeriyo
waa tahay haye inoo yeeri
eber lix hal labo labo saddex saddex shan shan hal
mar kale haddaad ku celiso
eber lix hal labo labo saddex saddex shan shan hal
cid kastoo alaabtaasi ay ka maqan tahay ama baada goobaysa lambarkaasay soo wici karaan soo maaha haa kal kan labaadna wuxuu noqon karaa eber lix hal shan siddeed sagaal shan siddeed toddoba afar aan markale ku celiyo eber lix hal shan siddeed sagaal shan siddeed toddobaatan iyo afar
aad baad mahadsantaha maari garoonka muqdisho
waa tahay haye maari aad mahadsan tahay aad baa umahadsantihiin adiga iyo idaacadda qaranka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu